bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu ziyaarati waman zaara qowma faطacima cindahum baabu bayaani xukmi ziyaarati ziyaaradii iyo booqashadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay iyo waman zaara qofkii booqdo qowman qolo fadacima cindahum agtooda wax ku cuno wa zaara salmaanu abadardaa salmaan alfarisi waxa uu booqday abudardaa fii cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalama waqtigii rasuulka faakla cindahu agtiisa ayuu wax ka cunay qaala xadaثna mxamed bnu slaam qaala akhbarana cabdاlwahaab huwa bnu cabdilmajiid aلthaqfi can khalidin اlxadaa huwa khalid bnu mihraan alxadaa can anas bni siriin can anas bni maliki radia allah canh ana rasuula اllahi sal ly slama zaara ahla beytin marka anas iyo anasaa kala warinayo waa marka waxaa iswaafaqay ardayga iyo sheekha magaciisa marka hadday ahaaleyd can anas can anas dadka qaar waxay u malaynayaan laba magac oo hal magac oo laba jeer soo laabtay si marka sidaas dihnigaaga uunan u gelin ayaa fanni gaar ah oo mustalaxa looga sheekeeyo looga dhigay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka zaara ahla beytin qoys ayuu soo booqday fil ansaari ansaarta ka mida ansaar dhexdooda ah fa dacima cindahum agtooda ayuu ku cunay dacaaman cunto falamaa araada markuu doonay an yakhruja inuu baxo amara bimakaanin min albeyti wuxuu amray meel in loo tilmaamo guriga ka mid ah fa nudixa lahu waxaa loogu firdhiyey calaa bisaadin gogol korkeed ayaa biyo ayaa loogu firdhiyey biyo iyo waa laga nadiifiyey fa sallaa calayhi waa ku tukaday wa dacaa lahum waana u duceeyey laba qisaba mid inay tahay waa suuragal qisadii citbaan ibnu maalik aan soo marnay markii uu yidhi indhaha markii uu beelay ama indhihiisa xoogaa ay daciifeen meesha uu dadkiisa ku tujiyo iyo isagana waxaa u dhexeeya waadi weyn cid isoo hogaaminaysana ma haysto ee rasuul allow gurigeyga meel aan ku tukado wakhtigaasoo kale iiga samey waa kii marka nebiga u yimid ee ku tukaday meel buu ugu tukaday gurigiisa kadibna cunto ayuu u sameeyey qisadii maalik ibni dukshum ayaa timid markaas waxaa kaloo dhici karta inay tahay qisadii anas hooyadiis umu sulaym ama anas ayeydiis muleyka markii ay nebiga marti qaadeen oo guriga abu dalxa lagu marti qaaday waa tii uu nebigu u tukaday cuntuu cunay markuu cuntada ka cunay ka bacdi ayuu wuxuu tegey meel inuu ugu tukada ayuu amray gogol ayay soo bixiyeen madoobaatay markaas waa tii biyaha lagu firdhiyey ee la nadiifiyey kadibna uu ku tukaday isaga iyo anas iyo agoonkii wiilkii yaraay anas la dhashay iyo umu sulaymna gadaashooda ama ayeyda gadaal ayay ku tukatay labada xadiisba waa soo marnay xadiidka marka waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay ziyaarada oo booqashada dadka in guryahooda lagu booqan karo waxaa kaloo laga qaadanayaa cuntada ay sameeyaan iyana in lagu cuni karo meeshaas oo martiqaadkooda iyo la cuni karo oo ay mashruuc tahay ayb ziyaaradaas weliba waxyaabaha sugaaya jacaylka iyo dadku inay isjeclaadaan iyo waxyaabahaasay keenaysaa ayb qofka zaa'irkee soo booqdayna inuu dadku soo booqday u duceeyo agtooda uu cunto ka cuno cuntadooda yacnii unan ka tegine ee uu cuno ayaa laga qaadanaya xadiidka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man tajamala qofkii isku qurxiyo lilwufuudi wufuudda qofkii isku qurxiyo wafdiga imaanaya dartiis qofka isqurxiyo qaala xadaثna cabdالlahi bn mxamed huwa aljucfiyu qaala xadaثna cabdالsamd huwa cabdالsamd bn cabdilwaariث bni saciid atanuuri qaala xadaثanii abi aabihiis marka waxaa la yidhaha cabdulwaariث bnu saciid atanuuri alcambari qaala xadaanii yaxya bnu abi isxaaqa qaala qaala lii saalimu bnu cabdillaahi mal istabraqu istabraq muxuu yahay qultu waxaan idhi buu yidhi maa galuda waa wixii adkaado oo min addiibaaji xariirta ka mid ah wa khashuna minhu adkaado qaala wuxuu yidhi samictu cabdallaahi baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo cabdullaahi bni cumar wa ra'aa cumaru cumar wuxuu arkay calaa rajulin nin ayuu wuxuu ku arkay xullatan laba maroo isku joog ah min istabraqin xariir ka samaysan xariirta teeda adag fa ataa biha anabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu ula yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ishtari haadihi maradan xariirtaa gado falbashaa labiso liwafdi nnaasi dadka wufuuddooda ugu labiso idaa qadimuu calayka hadday kuu soo galaan fa qaala waxau yidhi innamaa yalbasu alxariira xariirta waxaa labisto man laa khalaaqa lahu qof aan nasiib aakhira lahayn ayaa gashto oo labisto waxaa laga qaadanaa marka nebiga isqurxinta ma diidine xariirta ayuu xariirnimo u diiday marka low aynan xariir ahaa lahayn ee wax kale in layskugu qurxiyo wafdiga waa oggolaaday nebiga sal alla ly slam ee wuxuu ka diiday waa xariirta ayb meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa in la labisan karo dhar qurux badan wafdiga iyo jumcada iyo ciidda iyo loo labisan karo ayb laakiin dhar xaaraan oo sida xariirta ragga xaaraanta ka ah iyo lama oggola iyada ayb famadaa fii daalika famadaa waxaa tegey fii daalika arrinkaa dhexdiisa maa madaa wixii tegey baa tegey uma ina anabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga bacata ilayhi bixullatin laba maroo isku joog ah ayuu cumar u diray fa ataa biha anabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga wou la yimid fa qaala waxa uu yidhi fa ataa biha anabiya sala allahu calayhi wasalam cumar maradii nebiga usoo diray ayuu soo qaaday markaasuu nebiga ula yimid fa qaala wuxuu yidhi bacadta ilaya haadihi bacadta ilaya bihaadihi maradan ayaad ii soo dirtay waqad qulta waxaadna ka tiri fii midlihaa iyadoo kale maa qulta wixii aad ka tiri yacnii maradii hore oo diidaysay iyo tan waa isku mid adigiina waa diiday anna waa isiisay say ku dhacday marka waxaa laga qaadanaa marka qofka weyn ee ahlu fadliga in la su-aali karo oo la dhihi karo arrinkan sidaanaa dhacday sidaan iyo sidaan isku miday ahayde xaggee waxsi ka yihiin in la dhihi karo qaala waxau yidhi innamaa bacadtu ilayka aniga waa kuu soo diray litusiiba bihaa maalan maal inaad ka hesho maradan yacnii inaad gaddo ood lacagteeda heshood asiibto ayaan aniga kugu soo diray leanna xariirtu naagaha waa u bannaan tahay naagihii baa laga gadi karaa daday u bannaan tahay inta laga gado ayaa lacagteeda uo ku intifaacsanaya marka aniga inaad xirato kuguma soo gadine kuguma soo dirine waxaan kugu soo diray inaad maal ka asiibto ayb fa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yakrahu inuu nacaayo alcalama diillimaha fi thawbi marada ku taallo lihada alxadiidi xadiidkan dartiis kitaabu libaasna waxaan ku soo marnay ibnu cabbaas inuu yidhi ilaa raqman fii thawbin yani diilin ama calaamad mare ku taalla maahan waa la ogolyahay haddaynan calaamaddu iyada macno kale aan loo diidaynin ayb kitaabulibaasaan ku soo marnay khaaabi isagu wuxuu yidhi qaala alkhaaabiyu madhabu bni cumara fii hada madhabu lwarac ibnu cumar madhabtiisu waa madhab lwarac xalaal miirad iyo fadiilo wa kaana ibnu cabaas yaquulu fii riwaayatihi ilaa calaman fii thawbin wadalika lianna miqdaara alcalami laa yaqacu calayhi ismu lubsi inta yartaa calaamadda ku taallo labis labis ma ugu dhici karta keligeed marka waxaas yarkaa dhib male xariirtanba hore usoo marnay laba far iyo saddex far iyo afar farood wixii la eg inay bannaan tahay baabu alikhaa'i waalxilfi baabu bayaani xukmi alikhaa'i walaalayn layswalaalayn xukunkeed caddayntiis buu u baab yahay iyo waalxilfi bahwadaag in la noqdo ayb alikhaa waxay tahay walaalayn oo dadkii marka in la walaaleeyo walaaleyntii nebigu sameeyo kale salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waalxilfi iyo dadku inay xulufo noqdaan o bahwadaag noqdaan wa qaala abuu juxayfata wa huwa wahbu bnu cabdillaahi asuwaa'i aakha annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu walaaleeyey beyna salmaana wa abidardaa salmaan iyo abudardaa ayuu walaaleeyey salmaanna markaa iyo abudardaa ayuu walaaleeyey ninna waa ninkii dadkii madiine iyo deganaa ninna bannaankuu ka ahaa ayb ansaar iyo muhaajiriin ayuu walaaleeyey say isugu kaalmeeyaan marka nin kastoo ansaariya nin muhaajir buu ku lamaaniyey wa qaala cabduraxmaan ibnu cawfin lamaa qadimna almadiinata madiine markaan soo galnay aakha annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu walaaleeyey beynii wa beyna sacdi bni rabiic aniga iyo sacd bnu rabiic ayuu walaalo naga dhigona walaaleeyey waagii hore waa laysku dhexli jiray xataa walaaltinimadaas markii dambe ay soo degtay wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah ayaa la nasakhay tawaaruskii qaala xadaanaa mxamed bnu sabaaxin qaala xadaanaa ismaaciil bnu zakariya wa huwa alkhulqaaniyu laqabuhu shaquusaa ayaa la yidhaha qaala xadaanaa caasimun qaala qultu lianas bni maalikin ayaa waxaan ku idhi abalagaka ana rasuula allahi sal l salam qaal maku soo gaartay nebigu inuu yidhi laa xilfa filislaam laa xilfa bahwadaagsi fil islaami islaamka dhexdiisa ma ahaanin faqaala wuxuu yidhi qad xaalafa anabiyu sala allahu calayhi wasalam anas wuxuu yidhi nebigaa bahwadaag sameeyey beyna qurayshin waalansaar quraysh iyo ansaar ayuu bahwadaag ka dhigay fii daarihi annaga gurigeenna dhexdiisa daahirka marka waxaad moodeysaa anas inuu diidan yahay uu leeyahay laa xilfa fil islaam xadiidkaas markii loo sheegaybu wuxuu yidhi waa jiraa xilfi oo nebigaaba sameeyey salawaatuullahi wasalaamu calayh ansaar iyo muhaajiriin ayuu wuxuu ka dhigay ayuu walaaleeyey ayb see marka loo jamcina ayb xadiidkan anas la su-aalay sidiisa muslimaa wariyey fii saxiixihi min xadiidi jubayr ibni mutcim wuxuuna ahaa sidaan nebigu sal ll salam wuxuu yidhi laa xilfa fi lislaami islaamka dhexdiisa xulufaysi ma jirto wa ayumaa xilfin bahwadaagsi kasta oo kaana fi ljaahiliyati jaahiliyadii jiray lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan islaamku uma ziyaadinin ilaa inuu sii adkeeyo maahan macnaha saas ilaa shiddatan yacni bahwadaagsi hore u jiray jaahiligii ee fiicnaa ee wax fiican laysku dhaarsaday islaamku waa sii adkeeyey ma baabi'in ninkaas ayb xadiidkaas marka kaas waa kan anas la su'aalay tirmidina waa soo saaray min xadiidi camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi bukhaari fi ladabi almufrad can cabdillaahi bni abi awfa naxwahu biikhtisaar wa akhraja aydan axmedu wa abu yacla wa saxaxahu bnu xibbaan waalxaakim min xadiidi cabdiraxmaan bni cawf marfuucan nebigaa wuxuu yidhi shahidtu maca cumuumatii waxaan goobjoog ahaa buu yidhi oon xaadiray adeeraday macooda xilfa almutayabiin xilfi la dhihi jiray xilfu lmutayabiin bahwadaagsi oo yacnii adeeraday iyo dad kale iyo ay wada gelaayeen ayaan joogay uu leeyahy nebiga sal ll ly salam waa qabla albictha intaan lasoo dirin famaa uxibu ma jecli buu yidhi an ankusahu inaan burburiyo heshiiskaas iyo waxaas maalinkaas laysku bahaystay maanta inaan burburiyo ma jecliyo uu yidhi sidiisa inuu ahaadaan jecelahay wa xilfu lmutayabiin kaana qabla almabcati bimuddatin nebiga intaan lasoo dirin yacni bicada muddo ka hore ahaa ayb intaanba diinka iyo lala soo dirin nebiga sal l slam wa kaana jamcun min quraysh dad quraysh ka mida isu tegay ijtamacuu fatacaaqaduu waxay isku ballansadeen calaa an yansuruu lmadluuma ninkii laga gardaran yahay oo la dulminaayo inay u gargaaraan wa yunsifuu bayna annaas dadkana cadaalad ay ku kala ay kala garsoor u kala garsoor falaan wayunsifuu bayna annaas dadka inaan la dulminin waxay ku heshiiyeen oo isku dhaarsadeen nin la dulminaa haddaan aragno aan gar dhinaciisa marno ninka daalimka aan ka celin dadkuna inaynan isku tumanin ayb wa naxwi dalika min khilaali alkhayri wastamara dalika bacda almabcath waa iska socday heshiiskaas markii nebiga lasoo diray kadibna wayustafaadu min xadiidi cabdiraxmaan bni cawf waxaa laga qaadanaya marka annahu mustamaruu calaa dalika fi lislaam xilfigaas waagaas dhacay islaamkii dhexdiisa weli waa sii wadeen maan la gooynin wa ilaa dalika alishaaratu fii xadiidi jubayr ibni mudcimna macnahaasaa laga wadaa lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan macnahaasaa laga wadaa yacni islaamku waa sii adkeeyey waay ayb maxaa yeele islaamku waa waxaa nebigu ou la yimid oo lala soo dirayba waxay ahayd qof inaan la dulminin oo dadku aynan isdulminin hadday marka dad ku heshiiyaan war ninkii annaga naga mid ee wax dulmina aan dhab dhahno wax fiican ayb watadamana jawaabu anas anas jawaabtiisan hadda annaga noo taallo oo uu yidhi laada nebigaaba sameeyey xilfi markii la yidhi laa xilfa fi lislaam jawaabtii anas waxay keentay inkaara sadri alxadiidi qeybta hore xadiidka laa xilfa fi lislaam intaas waay waxa uu diiday anas wa fii maa qaalahu huwa ihbaatuhu warka dambo gadaal uu ku sheegeen xilfibuu sugaa wayumkinu aljamcu marka waxaa lagu jamcinayaa bianna almanfiya midka la diidaayo maa kaanuu yactabiruunahu fi ljaahiliyati min nasri alxaliifi walow kaana daaliman midka islaamku diiday waa midkii ahaa war annaga tacasubka midka ula jiro oo ah gar iyo gardarro aan isu heelino garteennana waa gar gardarradeennana waa gar midda la diida taas tacasubaa la jira soo maaayb wlow kaana daaliman wa min akhdi atha'ri min alqabiilati bisababi qatli waaxidin minha fiiri iyo qabiilo dhan in lala dagaalamo liajli nin ayaga ka mid ah wax naga dilay waa wax annakaan ku dhaqanno waa fahmaa qofka soomaaliga nin baa nin dilay qabiilkaaguu ka dilay qabiilkii waa duulay niman kale oo qabiilkaasay dileen kaas marka in laysku bahaysto waa midka la diida darada ku jirto ayb iyo tacasubka uu ku jiro wa min atawaaruhi iyo waxaa la diiday in laysku dhaxlo yacnii dhiiggan isku darsannay waa isdhexlaynaa ma la ogola ilaa waa la nasakhe kaase wa naxwi daalika iyo wixii la mid a waalmuhbatu midka la sugayna oo aan xaaraan ahayn maa cadaa daalika wixii intaa ka soo haray min nasri almadluumi qofka laga gardaran yaho loo gargaaro waalqiyaami fii amri ddiin iyo diin in loo istaago war annaga waxaan khayrkaa oo diinka na faraayo aan isugu imaanno taasna aan isugu hiilinno wixii noo yimaadana aan ugu hiilinno taas ma xuma iyada wa naxwi dalika min almustaxabbaati asharciyati kaalmusaadaqati waalmuwaadadati wa xifdi alcahdi iyo waxyaabahaas ayb marka laa xilfa fi lislaam macnaheedu aada u sharxay dabcan ayb kan la diiday waa midka tacasubka iyo gardarrada ku dhisan xaq iyo baatil aan la kala soocaynin midka la ogol yahayna waa xaq in laysugu kaalmeeyo wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qaala annawawiyu imaamu nawowi wuxuu yidhi almanfiyu xilfu atawaaruhi wamaa yamnacu minhu sharcu kan la diiday waa wadaagsiga dhaxal laysku dhaxlaayo ilaa ninka nasabkiisa unbaa dhaxlaayaane iyo wixii sharcigu reebay way wa ama ataxaalufu calaa daacati illaahi laakiin in laysku bahaysto ilaahay daacadiisa wa nasri almadluumi ninka madluumkaa loo gargaaro waalmu'aakhaati fi llaahi tacaala iyo alla dartii in laysu walaashado ama dhib jiro in dhibkaas la xalliyo yaa laysku bahaystay waa fiican tahay dad baahan oo rafaadsan oo dhibaataysan war dadkaas ha laga gaaro iyay koox isku timid ay aan dadkii wax ka aruurinno waxbaa la jamciyey waa loo diray dadkii baa lagu dhaqaaleeyey khayr xisbinimo ma ahan kaas sideeda dadku macnaha waxaa la rabaa xisbinimada tacasubka ku dhisanna waa xaaraan tacasub meel uu ku bannaan yahay ma leh gar iyo gardarro waxaagu hadday gar kuu noqdaan middan iyadana tacaawunka sharciga iyo taas in la kala soocago wixii alla iyo rasuul jecel yihiin oy dadku isku bahaystaan waa khayr kaasna islaamku ma diidaayo waana midkan culummadu ay tilmaamayaan hadda ayb wa ama ataxaalufu calaa taacati illaahi wa nasri almadluumi waalmu'aakhaati fi illaah fa huwa amrun muragabun fiihi waa amri waa arrin laysku tirtirsiiya ayb qofku marka haddii uu islaax ka talinayo ama yacni meel dhib ka jiro xalkeeda iyo uu ka talinayo dad dagaalama aan heshiisiino hadday meel isugu yimaadaan maahan in la yidhaha koox waayo ayb hadday doonaan ayagu dad tacasub si kale ugu jira iyo hadday doonaan ha ku jiraan mar laakiin arrinkan laysugu imaanaya hadduu ku dhisan yahay tacaawun cala albiri waataqwa oo shar ku yaraanayso khayrna uu ku badanayo ama sharta lagu zuulinayo iyada diinkaaba intaas ahba macnaha diinigaaba intaas ah marka dadka zamankan jooga laakiin waxaad arkaysaa hadduusa asaga ku jirin taladii ounan ku jirin diinkuma qabo taasaa na dhibtay anaga nacam oo xataa dad diin u nisbo sheeganayo oo dad diin u nisbo sheeganayo xataa ay ku aad ka arkaysa mararka qaar ma la raba marka taas baabu tabasumi wadaxiki baabu tabas xadiis waan ka tegina qaala xadahanaa musadadu qaala xadahanaa yaxya yaxyaa qala xadaثna msdd qala xadaثna yaحyى can xumaydi can anas qala lama qadima calayna cabdالraxman markuu noo soo galay faaaha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama baynahu wa bayna sacdin ayuu nebiga walaalaeyey faqaala الnabiyu sal ly salam owlim walow bishaatin welimey neefba ha ahaadee ayb xadiidka kalena waaba akrina baabu اtabasumi wالdaxik dhoolla cadaynta iyo qosolka la qoslo qofka uu weji furo xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay wa qaalat faatimatu calayha asalaam asara ilaya annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga wuxuu ii siraystay arrin fadaxiktu waan qoslay wa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi ina allaha alle huwa isaga ayaa adxaka dadka ka qosolsiiyo wa abkaa isaga ayaa ka oysiiyo yani qosolka iyo ooyinta alla abuura waay dadka ku abuuraayo ayb ta horena marka waxaa laga qaadanayaa markuu nebiga warka u siraystay way qosashay nebigana waa u qiray qosalku marka waxama dhibaayo haddii uunan xaddhaaf ahayn qaala xadahanaa xibbaanu bnu muusaa qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa macmarun can izuhriyi can curwata can caaishata radia allaahu canha ana rifaacata alquradiya ninkaas dallaqa imra'atahu naagtiisii buu furay fabata dalaaqahaa dalaaqeedii buu gooyey fatasawajahaa bacdahu gadaashiis waxaa guursaday cabduraxmaan ibnu zabiir fajaءat inabiya sala allahu calayhi wasalama nebigay u timid faqaalat yaa rasuula allah waxay tihi rasuul allow inahaa kaanat cinda rifaaca naagtan kula hadlayso iltifaat baa la yidhaahdaaye siiqat lmutakalimay ka baxday siiqat lghaa'ib ay aaday waa usluub carabi ah oo iltifaat la yidhaahdo balaaqada lagu darso innahaa naagtan kula warramayso kaanat cinda rifaacata agtiisay ahayd fadallaqahaa aakhira talaati tadliiqaat waxay uu furay dalqad saddexaad tii ugu dambaysa saddexdii fatasawajahaa bacdahu waxaa guursaday gadaashiis cabduraxmaan ibnu zabiir wa inahu wallaahi baan ku dhaartee maa macahu yaa rasuula allah ilaa midlu haadihi alhudbati wax kale ma qabo ilaa maradan faraqeeda unba wataa yani xubintiisa ayay waxay leedahay waa waa jilicsan tahay ayb sidaasay ku tiri lihudbatin akhadathaa faraq dun ay soo qabatay min jilbaabihaa ay ka soo qabatay qaala waxauu yidhi wa abuu bakrin jaalisun abuu bakarna uu fadhiyo cinda anabiyi sal ly salam wabnu saciid bni alcaasna jaalisun ou fadhiyo bibaabi alxujrati qolka albaabkiisa liyudana lahu si soo gal loo yidhaahdo nebiga ou ugu idmo fadafiqa khaalidun khaalid wuxuu gudagalay yunaadii abaa bakrin abuu bakar inuu u dhawaaqayo yaa abaa bakrin abuu bakaro walaa tasjuru haadihi middaan miyaadan canaananaynin camaa tajharu bihi waxa ay kor codkeeda ugu qaadayso cinda rasuulillahi sal ll ly slam nebiga agtiisa miyaadan ka canaananaynin wamaa yasiidu rasuulullahi sal ll ly salam nebigana kama siyaadinaynin cala tabasumi inuu dhoolla caddaynayo markaa nebiga inuu dhoolla caddeeyey waa marka marka rasuulka ninkanna waxau laha war abuubakarow miyaadan naagtan waxay nebiga agtiisa ku sheegaysa miyaadan ka celinaynin rasuulkana waa un dhoolla caddaynaya bes uma qaala waxa uu yidhi lacallaki turiidiina an tarjicii ilaa rifaaca waxaa laga yaabaa ninkaagii hore inaad u laabata inaad rabto laa maya uma laabanaysid xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa aad adiga macaankiisa ka dhadhamisid isagana uu macaankaaga ka dhadhamiyo yacnii jimaac uu dhaco meeshaas marka tabasumka nebigu inuu dhoolla caddeeyey tabasumkuna waxaa weeyaan ilkaha hore in la furo ayb qofka uu qosol darti u furo qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanaa ibraahiimu can saalix bni kaysana can ibni shihaabin can cabdilxamiid bni cabdiraxmaan bni zayd bni alkhaaab can muxamed bni saciidi can abiihi qaal ista'dana cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu calaa rasuuli illahi sal ly salam cumar ayaa nebiga ka isti'daan dalbay wa cindahu niswatun iyadoo agtiisu ay naaga joogaan min quraysh reer quraysh yas'alnahu nebiga ay su'aalayaan wayastaktirnahu ayna ku badinayaan ay ka badin dalbayaan caaliyatan aswaatuhunna codadkooduna ay kor yihiin calaa sawtihi nebiga codkiisa ay ka kor marinayaan falama istaadana cumaru cumar markuu idin dalbaday gurigii soo gargaraaco ma soo galaa uu yidhi tabaadarna alxijaaba xijaabkiibay u degdegeen ay boobeenay ku ordeen ayb yanii xijaabka waxaa laga wadaa yacni meelay galeen oo waa isqariyeen ewalba xijaab dabcan waa wataane faadina lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga waa u idmay fadakhala waa soo galay wnabiyu sala allahu calayhi wasalama yadxaku nebiguna uu qoslaayay halkan waa maxalushaadka faqaala waxa uu yidhi cumar adxaka allaahu sinaka yaa rasuula allah ilaahay iligaaga ha ka qosolsiiyee biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday mid lagu furtaa tahaye yacnii maxaa ku qoslaysaa faqaala waxa uu yidhi nabiga sal ll ly salam cajibtu waxaan la yaabay min haaulaa'i kuwan allaatii kuwan oo kunna cindii agtayda ahaayeen naagahan hadda agtayda joogayaan la yaabanaa lammaa samicna sawtaka codkaagu markay maqleen tabaadarna alxijaaba xijaab astur bayay ku ordeen ay ku dadaaleen faqaala waxa uu yidhi anta axaqu an yahabna yaa rasuula allah rasuul allow adaa ku xaqnimo badan inay kaa cabsadaan oy kaa haybaystaan uma aqbala calayhinna waa ku soo jeestay faqaala waxa uu yidhi yaa caduwaati anfusihinna war kuwaan nafahooda cadowga ku ahow atahabnanii ani miyaad iga cabsanaysaan walam tahabna rasuula allahi sal ly salam nebigana kama cabsanaysaan miyaa ani maa iga baqaysaan rasuulkiina ka baqi maysaan miya faqulnaa waxay yidhaahdeen inaka afadu wa akladu min rasuuli illahi sal ly salam adiga waad yacni aada adag tahay innaka adiga afadu waa qallafsanaan badanta waa qallafsan tahay wa akladu waad kakan tahay min rasuulillahi sal ll ly salam nebiga afcalu tafdiil lagama samaynayo afcalu tafdiil lagama laqbaynayo inkastoo afadu iyo akladu ay tahay calaa wasni afcal afcalu tafdiil laakiin haddii laga laqbeeyo macno faasidaa imaanayo oo macnuhu faasidka waxay tahay inay noqoto adiga iyo nebiga adaa qallafsan oo aad adag meeshaas marka maxaa nebiga xaggiisana ka imaanayo ila qallafsanaantii aad adeegiya tartan lagu bixiyey marka adaa ka badan nebiguna waa saasuu yahay aa ka soo baxaysa nebiguna saas ma ah walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik nebigu maba qallafsanaynba sidiis mana aad adkayn faqulna waxay yidhaahdeen inaka afadu wa aklad waa isku macno waa ad adag tahay un weyaan qallafsanaanta ad adkaan an ka wadnayb min rasuuli illahi sal ly salam qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi iihin ya bna alkhadaab waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye maa laqiyaka shaydaanu shaydaanka kulama kulmo saalikan ayb xaalaa tahay mid qaadaya fajan dariiq ilaa salaka wuxuu qaadaa shaydaanku fajan dariiq gayra fajika adiga dariiqaaga aan ahayn shaydaanka marku dariiq aad qaadaysa waa ka leexdaa meel kalou maraa ayb xadiidka marka de cumar fadaaishiisana waa ku sugan tahay meeshaas marka wanabiyu sal ll slam yadxakudaas weeyaan maxalushaahidka qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can camrin can abi lcabaas can cabdillaahi bni cumara qaala lama kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama biaa'if nebiga marku daa'if ahaa uu joogay qaala waxa uu yidhi innaa qaafiluuna hadan inaa anagu qaafiluuna kuwa noqonayaan nahay hadan berrito insha allah cabaar markay daa'if joogeen oy gaar ka haayeen ayuu nebigu yidhi waa iska laabanaynaa berrito faqaala naasun min asxaabi nabiy min asxaabi rasuuli illahi sal ll ly salam dad nebiga asxaabtiisa ka mid ah waxay dhaheen laa nabraxu annaga mazuu ma tegayno aw naftaxahaa ilaa an naftaxahaa ow bimacnaa ilaa waa marka laa nabraxu halkan ka zuuli mayno ow naftaxahaa ilaa an naftaxahaa ilaa aan ka furanno yacni waxay leeyiin guul la-aan baan iska laabanaynaa meeshaan inaan qabanno nebigana de wuxuu ka arkay dhib iyo culays meesha oo in laga tago u jeclaysta ayb faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi faqduu cala alqitaal waa yahay dagaalka ha loo kallaho qaala faqadow way kallaheen dagaalkii u kallaheen faqaataluuhum way la dagaalameen qitaalan shadiidan dagaal adag wa kahura fiihim waxaa ku batay dhexdooda aljiraaxaatu dhaawici baa batay faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi innaa qaafiluuna hadan in shaa allah haye berri waa iska laabanaynaa yuu yidhi qaala fasakatuu shib ay dheheen markaas dagaal wax fudud maaha fadaxika rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu marka waa qoslay yacni marka horena yani karkarkooda ayuu la yaabay marka dambena markii dhibka la arkay say u rabaan bixitaankii ayb marka nebigu dabeecad wanaaggiisay ku tuseen isagoo ku qasbi karay oo dhihi karay war hala laabta hala baxo amar waayo isagoo dhihi karay ma dhihin haddana oa iyaga qalbigooda iyo khaadirkooda u ilaalinaan markii dambe iyagoo raalli ah ayay laabteen ayb qaala alxumaydiyu xadaanaa sufyaanu bilkhabari kulli xadiidka ayuu noogu waramay kulligiis buu qaala xadaanaa muusa huwa bnu ismaaciil atabudakiyu qaala xadaanaa ibraahiimu qala xadaana bnu shihaab can xumayd bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal ataa rajulu inabiya sala allahu calayhi wasalam nin ayaa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi halagtu waa halaagsamay waqactu calaa ahlii fii ramadaan reerkaygan ramadaan ku dhacay iyadoo ay tahay qaala actiq raqabatan addoon xoree qaala leysa lii ma qabo qaala fasum shahrayni mutataabicayni laba bilsoon qaala laa astadiicu ma awoodo qaala fa adcim sitiina miskiinan lixdan miskiin quudi qaala laa ajidu ma helaayo fa utiya bicaraqin fiihi tamrun waxaa loo keenay dembiil timir ay ku jirto qaala ibraahiimu alcaraqu almiktalu weeyaan dembiisha faqaala wuxuu yidhi ayna saa'ilu kii weydiinayay aawe tasadaq bi haada orad oo tan qaadee kafaaro ku gudo sadaqayso qaala calaa afqara minii mid aniga iga daran maan wax siiyaa oo jiraba nin aniga iga baahi badan dembiishan timira maba jiraba wallaahi baan ku dhaartay maa beyna laabatayha madiino labadeeda dhinac ahlu beytin qoys ama reer ma jiro afqaru minaa annaga naga xaajo badan naga naga faqri badan fadaxika anabiyu sal ly slam nebiga waa qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa goosyihiisu ay muuqdeen qaala fa antum idan idinka marka iska isticmaala kitaabu sowm aan kusoo marnay nawaajid marka waa kuwa goosaha qaala xadaanaa cabdulcaziiz bn cabdillaahi alweysiyu qaala xadaanaa maaliku can isxaaqa can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxa can anas bni maalikin qaal kuntu amshii maca rasuuli illahi sal ly salam nebiga ayaan la soconayey wa calayhi burdun najraaniyun isagoo wato go najraan lagu soo sameeyey najraanna waa yacni dhul marka ilaa hadda saas unbay gobol najraan la yihaha sacuudigu ka mid yahay dhankan yeman soo xigta w wa calayhi burdun najraaniyun ow wato khaliidu alxaashiyati daraftiisu ay adag tahay geesihiisu ay adag yihiin fa adrakahu acraabiyun nin reer baadiya soo gaaray fajabada biridaa'ihi maradiisa koruu ku jiiday jabdatan jiidid shadiidatan adag qaala anasun anas wuxuu yidhi fanadartu waxaan eegay ilaa safxati caatiqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga garabkiisa qoorta meesha ka dhaxayso yacnii yaan arkay waqad aharad iyadoy saamaysay fiihaa meeshaa dhexdeeda xaashiyatu ridaa'i go-i geesihiisa min shiddati jabdatihi jiididiisa darnaanteeda darteed yacnii calaamaday ku samaysay uma qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow mur lii min maali illaahi ilaahay maalkiisa iiga amar wax alladii cindaka agtaada ahaaday maalka alle eed hayso wax iga siiy faltafata ilayhi waa milicsaday nebiga fadaxika waa qoslay uma amara lahu bicadaayin waxa la siiyo yidhi ninka xusnu khuluqihii bay ku tusee iyo fadaxikadaas maxalushaahidka iyo reebaadiyaha aad adkaantooda iyo qallafsanaantooda iyadana waa ku tusee nebigiibuu maradiisa ka laalaadaa ayb waa qallafsanaan iyo adayg ayb waxay tusaale u tahay marka middan inay nebiga uga daydaan dadka madaxda iyo dadka mansilada ama martabada kore joogi haddii marka qof sidaasoo kale uu yeelo inay isaga dulqaataan ilaa nebigoo ka sharaf badanba waa u dulqaadan jiray sala allahu calayhi wasalam qaala xadathana bnu numayr ayb marka dadka hadda ayagu intaa iska dhaafe waa icaayey waxu dilayaan waa icaayey bay wax loo dilaan qaala xadathana bnu numayr qaala xadathana bnu idriis can ismaaciila can qaysin can jariirin qaal maa xajabani nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga igama xijaabanin mundu aslamtu intaan islaamay intii aan islaamay mar ou iga xijaabto albaabka iga xirtay ma jirin ma iska kay xijaabe walaa ra'aanii ma ay arkin weligay ilaa tabasama waa dhoolla caddaynaya fii wejhii wejigeyga hortiisa ayuu ku dhoolla caddaynaya marka dhoolla caddayntii iyo qosolkiiba ayb kutubta shamaa'il muxamediyaha wuxuu leeyahay aathaar wuxuu keenama axaadiid nin kasta oo saxaabada ka mida wuxuu u haystay ama uu aaminsanaa nebiga inuu isaga ugu jecel yahay dadka lika yacnii dabeecaddiisa wanaaggeeda iyo soo ugu qoslaayey iyo soo ugu jiljilcsanaa iyo nin walbaa waxuu islaa nebigu adiga ninuu kaa jecel yahay ma jiro uu isdhahaya ayb qaala xadahanaa walaqad shakawtu ilayhi waa u cawday waxaan uga cawday anii aniga laa ahbutu inaanan ku sugnaan karin cala alkhayli fardaha fadaraba biyadihi gacantiisuu ku dhuftay fii sadrii laabtayda wa qaala wuxuu yidhi allaahuma habbithu ilaahu sug fardaha ku sug korkooda wajcalhu waxaad ka dhigtaa haadiyan mahdiyan mid hanuunsan hanuuninaya qaala xadaanaa maxamed bnu lmuhana wa huwa abu muusa zamin qaala xadaanaa yaxya can hishaamin qaala ahbaranii abi can zaynaba binti umi salama can umi salamata ana uma sulaymin qaalat yaa rasuula allah rasuul allow in allaha laa yastaxii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo hal cala almar'ati guslun naagta qubays korkeeda ma yahay idaxtalamad hadday riyooto qaala nacam buu yidhi haa idaa ra'at ilmaa hadday qoyaan aragto biyo fadaxikat ummu salamata ummu salama waa qososhay fa qaalat waxay tidhi ataxtalimu lmar'atu oo naagtu miyay riyootaa miya ixtilaam miyaa ku dhaco iyo dhadhab faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi fabima shabahu lwaladi haddaba fabima muxuu ku ahaanayaa shabahu lwaladi cunuga ekaanshihiisa ilmaha qaar hooyadooday u egyihiin muxuu ugu ekaanayaa haddaysan biyo qabin maxaalushaahidka marka umu salama qososhay nebigana waa u qiray jooji qosolka ma uunan dhihin waa sunno oo taqriiri a marka qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaثnii bnu wahbin qaala akhbaranaa camru ana abanadr xadatahu can sulaymaana bni yasaari can caaishata radia allahu canha qaalat maa ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ma arkin mustajmican isagoo ku xeel dheeraanaya qadu weligey isagoo xeel dheeraanaya yani isagoo urursan ma aanan arkin nebiga sal ll ly salam daaxikan min jihati daxik qosolka xaggiisa ayb mustajmican marka waa ficil waxay ka timid istajmaca waa ficil oo laasim ah faacil bisuu ku gaabsanaa wax mafcuul ma u tallaabayo mustajmican ismu faacilaa laga dhigay faacilkii marka waa huwa damiir meesha ku qarsoon huwa ah daaxikan marka maxaa la icraabayaa tamyiizaa la icraabayaa marka mustajmican isagoo urursan nebiga ma aanan arkin daaxikan min jihati daxiki xagga qosolka xataa araa minhu ilaa aan ka arko lahawaatihi dalqadiisa so intuu ku xeel dheeraaday qosol heer aan dalqadiisa arka ma gaarin nebiga inamaa kaana yatabasamu waa dhoolla caddaynaya bis nabiga sal l marka dhoolla caddaynta waa to u badnaa nebiga marmarna waa jirtay goosihiisa la arkaayeyoo oo xoogaa yacni dhoolla caddayntu wax ka badan ou la imaanayo marka daxik ayuu sameynaya haddii qosolku ou cod yeesho muxuu noqonaa markaas alqahqahatu qahqaha ayaa la yidhaha marka ibtisaamatun daxikun iyo qahqahatun ayb midaas dambe marka leysa min ahli lmuruu'a yacni dadka ahlumuruu'ada dabcigooda maaha taas qosolka nebiguna de marka uu u baahday iyuu samaynaayey waxayna ahayd qosolkiisu marka macnow ku imaanayo marka qosolka badan axaadiis aathaari waxbaa soo arooray qalbiga inuu qallajiyo ayb qofka marka haddii uu ka bato qaala xadaثna muxamed bnu maxbuubi qaala xadaثna abu cawaanata can qataadata can anas وqاl lii khalifaة xadaثna yزيid بن زurayc qala xadaثna سacيid can qtاadaةa عn أنسi radيa الlه عnه أna rajula jaءa ilى النabiyi sal اه slم yوma الجumcati ninbaa nebiga u yimid maalin jumcaha wahuwa yqطb bاlmadinati isagoo madiine ku khudbaynayo faqaala ninkii wuxuu yihi qaxط اlmaطru roobkii baa qalalay roob ma leh fastasqi rabaka rabbigaa ka waraab dalb fanadara ila samaa'i buu eegay wamaa naraa min saxaabin walxaal buu samada eegay maa naraa aanan arkaynin min saxaabin wax daruur ah fastasqaa waa waraab dalbay fa nasha'a asaxaabu daruur ayaa markiiba ayaa samaysantay yani allah sameeyey bacduhu qaarkiis ilaa bacdin qaarka kale uu yahay uma mudiruu waa la roobeeyey xataa saalad ilaa ay dureertay mathaacibu lmadiinati madiino dooxooyinkooda meelaha ay biyaha maraan ilaa ay biyo daad u dureeray famaa zaalat ila aljumcati almuqbilati ma aynan ka zuulin roobku inuu da-ayo ilaa jumcadii kale maa tuqlicu ma aynan fujinaynin roobkii ma aynan joojinin uma qaama dalika rajulu ninkaasaa kacay ow gayruhu ama gayrkiis wanabiyu sal l slam yaqdubu nebigoo qudbaynayo faqaala waxa uu yidhi hariqnaa rasuul alla waa maashoonnay fadcu rabbaka rabbigaa bari yaxbishaa cannaa yacnii hanaga xabiso hanaga celiyo fadaxika nabiga sal ll ly slam uu qoslay halkan waay marka maxalu shaahidka tarjamada imaamu albukhaari uu ku keenay uma qaala waxa uu yidhi allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa ilaahu agagaaraheenna ka yeel roobka korkeenna ha yeelin maratayni laba ow alaaan ama saddex fajacala asaxaabu yatasadacu saxaabkii ama daruurtii waxay gudagashay inay dhambalmayso can ilmadiinati madiine ay ka jeexmaysay ka dhambalmayso yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix yumdaru maa xawaalaynaa waa loo roobeynayay agagaaraheenna waxaa walaa yumdiru minha shayun walaa yumdiru ma roobeynaynin minha min almadiinati madiina xaggeeda shay un waxba yuriihim allaahu alla wuxuu tusay uu tusaayey karaamata nabiyihi sala allahu calayhi wasalam nabigiisa karaamadiisa wa ijaabata dacwatihi iyo ducadiisa aqbalideeda axaadiidtan aadka u tirada badan buu keenay tarjamadana kulligood mudaabaqada ay tarjamada mudaabaqaynayaan waa daahir ibnu xajar marka wuxuu yidhi waladii yadharu min majmuuci alaxaadiidi annahu sala allahu calayhi wasalama kaana fii mucdami axwaalihi laa yaziidu cala atabasum inta badan nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama ma uunan gudbaynin maunan ka siyaadinaynin dhoolcaddayn warubamaa zaada calaa dalika fadaxika mararka qaarna inuu ziyaadiyaa la arkaayey oo uu qoslo waalmakruuhu min dalika inamaa huwa alikhaaru minhu waxaana la karaahaysanayaa badsashada la badsanayo aw alifraaqu fiihi ama in lagu xadgudbo liannahu yudhibu alwaqaara maxaa yeele wuxuu tagsiinayaa xasiloonida qaala bnu bataal waladii yenbagii an yuqtadaa bihi min ficlihi maa waadaba calayhi min dalika waxa marka lagu dayanayo nebiga ficilkiisa waa waxa uu daa'imay daa'imkiisuna wuxuu ahaa dhoolla caddayn ayb baabu qowli اllahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wakunuu maca asaadiqiin baabu macnaa qowli اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wakunuu maca asaadiqiin muuminiinay alla ka cabsada waxaad ahaataan dadka runta sheega macooda iyo wamaa yunhaa waxaa la reebaayo oo cani ilkadibi beenta la reebaayo qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata wa huwa alcabsiyu alkuufiyu qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can abi waa'il can cabdillaahi radia allahu canhu can nabiy sal l slam sanadka dhan waa kuufi jariir bn cabdilxamiid addabi mansuur bnu lmuctamir abu waailna waa shaqiiq bnu salma cabdullaahina waa cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal ina asidqa yahdi ila albiri runtu waxay u hanuuninaysaa qofka khayrka wa ina albira khayrkuna yahdi ila aljannati jannada xaggeeda ayuu u hanuuninayaa qofka wa ina arajula qofka la yasduqu waa run sheegayaa xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado sidiiqan wa ina alkadiba yahdi ila alfujuur beentuna qofka waxay ku hanuuninaysaa daaca ka bax wa ina alfujuura daaca ka baxuna yahdi ila annaar dadka naartuu ku hanuuniyaa wa ina arajula qofku layakdibu waa been sheegaya xataa yuktaba cinda allaahi kadaaba ilaa ilaahay agtiisa beenlow looga qoro aadayna u daran tahay marka taas sidqi marka maxaa la yidhaahdaana wasidqu mudaabaqatu lqowli adamiira waalmukhbara canhu qowlku inuu waafaqo waxa gudaha ku jira iyo cidda laga warramayo markaas ayb waxaa inay waaqica waafaqaan weeyaan ayb fain inkharama shardun lam yakun sidqan shard haddii la waayo labadaa shardi mid ka mida run maaha bal ima an yakuuna kadiban aw mutaradidan baynahumaa calaa ictibaarayn inuu been sheegaayo ama mid mutaradid iyou noqona ka qowli lmunaafiqi muxamedun rasuulu llah fa inahu yasixu an yuqaala sadaqa inuu runbuu sheegay waa la dhihi karaa likowni almukhbari canhu kadalika maxaa yeeley cidda uu ka warramayo sidaas waa tahay oo waa nebi moxamed rasuul alla waayahay wayasixu an yuqaala kadaba in la yidhaahna waa ansaxaysaayo limukhaalafati qowlihi lidamiirihi warkiisaas yaa wuxuu khilaafsan yahay ictiqaadkiisa waasidiiqu man kahura minhu sidqu waa qofka ay runta ka badan aad dabeecad ka dhigtay ee aada runta u sheego qaala nawawiyu imaamu nawowi waxa uu yidhi qaala alculamaau fii hada alxadiidi xahun calaa taxari sidqi xadiidkan waxaa ku sugan isku boorin laysku boorinayo runta in lagu dadaalo wa huwa qasduhu walictinaa'u bihi taxariguna waa in loo qasdo aadna laysugu kallifo wa cala ataxdiiri min alkadibi waatasaahuli fiihi iyo been in layskaga digo ayaa xadiidkan ku sugan iyo watasaahuli fiihi iyo in beenta la fududaysto ayb been ilaahayna looguma gargaaro diinna looguma gargaaro qof wuxuusan ahayn inaad ka sheegto been aad daldasho iyo wax aan dhicin iyo wuxuunan dhihin inaad ka samayso oo tiraadid dhib male diinaa loogu gargaaraad waxaan waxaa laga wadaa yacni dadka in looga eriyo taas been le ahaan been maxay macnoo samaynay qofku been diin ilaahay waa ka dhan yahay been dadka ahlulxadiidkana dad been sheega ma aynan ahayn sidqiga iyo runta calaamaday u ahayd ilaa laga yidhi ahlulxadiidi yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim cabdiraxmaan ibnu mahdi saasuu yidhi ahlulxadiidka waxa ayaga xujada u ah ay leeyihiinna waa sheegaan waxa dadka kale ay leeyihiinna waa sheegaan ma isdhahayaan dadkan cadowgiinna waaye waxba ha u sheeginin waxay idinkaga garhelayaan yaan la idinka maqlin ma isdhahayaan mar waxay ku tusaysaa marka runta in lagu dadaala inay muhim tahay shaydaanku marka dadka qaar wuxuu u tusaa beentaas inay maslaxa ku jirto ayb wax maslaxa diin ilaahay oo been lagu faafiyo oo maslaxo looga dhigtaa ma leh ayb beenta nebiga wuxuu ruqseeyey marka dad isdhagaashan lagu heshiisiinayo oo islaax bayna annaas lagu samaynayo ayb iyo wixii sidaas oo kale ah ayb meelayowgaas oo kale halkan marka imaamu nawowi wuxuu ka hadlay lafdi uma qaala nawowiy waclam ana almawjuuda fi nusakhi اlbukhaariyi wa muslimi fi bilaadina wagayriha anahu laysa fi matni اlxadiidi ila ma dakarnaahu qalahu اlqaadi wakada naqlahu اlxumeydiy wanaqla abu mascuud can kitaabi muslim fi xadiidi bni muhanna wabni bashaar ziyaadatan wahiya ina shara rawaaya rawaaya alkadib sidaanu ku daray ayb wax layska cukanaysiiyo oo yacnii laysku dharjiyo waxaa ugu shar badan been qofku inuu been feeraha ka buuxsado lianna alkadiba ayb lianna alkadiba laa yasluxu minhu jiddun walaa hadlun maxaa yeele beenta dhabna kuma uma habboona dheeldheelna ma noqoto kuma habboona walaa yacidi rajulu sabiyahu cunugana yacni qofka cunugiisa yarkaayounan wax u ballan qaadin uma yukhlifahu markaa uma yukhlifhu dabadeed uu markaa ballantii uga baxo cunug yar waaye dhib male yowna isdhihin beenaa looga qora fadakara abuu mascuud marka wuxuu sheegay ana musliman rawaa haadihi ziyaada ziyaadadan inuu muslim wariyey fii kitaabihi atraafka wadakaraha aydan abuu bakrin ilbarqa kitaabka waa iska idlaaqay hadda wadakaraha aydan abuu bakr albarqaniyu fi hada alxadiid qaala alxumeydiyu walaysat cindana fi kitaabi muslim xumaydi aljamcu bayna asaxiixayn kitaabka muslim annaga agteenna saan ma ku jirto uleeya ziyaadada waalrawaaya jamcu rawiyatin bitashdiidi wahuwa maa yatarawaa fiihi alinsaanu qabla qowlihi aw ficlihi wa qiila huwa jamcu riwaayatin ay lilkadib walhaau lilmubaalagati qultu lam ara ibnu xajar marka wuxuu yihi lam ara shaya min hada fi latraafi labi mascuud wla fi ljamci bayna asaxiixayn lilxumeydiyi falacalahumaa dakaraahu fii gayri haadayni alkitaabeyn labadan kitaab markaan fiiriyey warkan oo ziyaadadan iyo ka hadalkeeda ma ku arag ayb marka lacala laba kitaab oo kale cudurdaaru marka u yeelaya maadaama nin caalima waxaan uu soo naqlinayaqaala xadaana bnu salaam qaala xadaana ismaaciil bnu jacfarin can abi suhaylin naafic bni malik bni abi caamirin can abiihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sal ly slama qaal aayat lmunaafiqi halaaث ida xadada kadab waida wacda akhlaf waida tumina khan qaala xadaana marka waxaa ku jirto beanteed qaala xadaana muusa bnu ismaaciil qaala xadaana jariiru qaala xadaana abu rajaa can samurata bni jundubin radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu sal ly slam ra'aytu rajulayni laba nin ayaan arkay atayaanii ii yimaadeen qaala waxay yidhaahdeen aladii ra'aytahu ninkaad aragtay yushaqu in la dilaacinayo shidqahu shidquhu yani daankiisa ama qowlalkiisa la dilaacinayo fakadaabun been badana waa yakdibu bilkadbati hal been ayuu sheegayaa tuxmalu canhu waa laga qaadayaa xataa tabluga alaafaaq ilaa ay jihooyinka kala gaarto fayusnacu bihi ilaa yowmi alqiyaama qabriga dhexdiisa sidaan ayaa lagu samaynayaa ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaro waa la jeexjeexaa sanka isha afka daankiisa inta bir lagu qabtaa la jeexaya waa meeshii uu beenta ka sheegi jiray aljazaau min jinsi alcamal beenta in la yska ilaaliyo hal beenuu sheegay jihooyinkay kala gaartay berigaas de nebigu uu sidaan dhahayo waxaan hadda jiraa maba jirinba waxaa laga yaabaa inay wakti qaadanayso beentaas in meel walba la gaarsiiyo dameer ama ratiya la ysaga socday maanta laakiin adduunku wuxuu maraa beentu qofka isagoo gurigiisa fadhiyo qoraabis waa gelinaa internetkuu gelinaa shabakaadkaas caalamigaa buu gelinaa meel aan caalamka laga akrinaynin beentaas mal dembi weynaa marka dadkan marka rijaalu liclaam dadka iclaamka ka shaqeeyo ee websaytyadaas wax ku qoro kuwa raadiyaalka furtay ama kuwa ka hadla raadiyaalka oo aan waxa fiican ka sheegaynin oo iyagu markaa yacni been iyo waxaan la hubinin iyo sheegayaan oo malaayiin daqiiqad ku gaarsiinaya aaday khatar u tahay ayb ninka inta taleefon diro qof waxuusan ahayn inta ka sheego aafaaqdoo dhan marka saas lagu gaarsiinayo mid kalena markaas uunan iska hubinin oo uu dalaq sidii duqsigoo kale sida tixsigoo kale intuu ku dhaco oo qofkaa cirdigiisa uu ka hadlo dabadeed marka cirdigii qofkii la googooyo waxa uu ku dhacayana ay tahay been hal been oo nin uu soo tuuro ayb tadayunkii waa iska yaraaday zamankan alla kacabsigii iyo qofkii muraaqabadii alle iyo rabbigaa kuu jeedo iyo war rabbigii ku abuuray ka baq waa ku yaraatay dadka markaasaa beenna uunan ka xishoonaynin dhiig muslin uunan ka xishoonaynin uunan ka xishoonaynin xan ou qof muslima xanto waxaasoo dhan uunan ka xishoonaynin qaala xadaanaa muusa bnu ayb xataa tabluga alaafaaqa fayusnacu bihi ilaa yowmi alqiyaama sidaasaa lagu samaynaya ilaa qiyaamaha cadaabulbarsakhaa laga qaadanaa marka inuu jaro qabriga laysku cadaabayo waxaa laga qaadanaya cadaabkaas inuu ilaa aakhiro maalinka qiyaamaha laga gaara inuu socon karo oo uunan go-aynin ayb dadka qaarkood uusan aan laga neefinaynin walciyaadu billaah meeshaas madowga badan qofkii lagu cadaabo mushkila waa haysataa ilaahan ka magan gala alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhi baatinu lardi xasaraat dhulka gudihiisa waxaa yaallo qoomamo iyo shallay daahirkeedana waa lagu dhaqmaa dhulka korkiisa waa lagu qoslaa waa lagu ordaa waa lagu socdaa hoostiisana waxaa yaallo yidhi xasaraad iyo hoog iyo shallay iyo ba ilahanka baabu lhadyi asaalixi baabu bayaani alhadyi asaalixi hanaanka wanaagsan caddayntiisiibu u baab yahay alhadyu waaddallu waasamtu isku macno wa waxaana laga wadaa af soomaaliga hanaan qaabka qofka uu ahaanayo qaala xadaanii isxaaq bnu ibraahim qaala qultu liabii usaamata ayaan waxaan ku yidhi xadaakum alacmashu acmash baa idiin warramay anahu qaala samictu shaqiiqan qaala samictu xudayfata yaquulu ina ashbaha annaasi dad midka ugu ekaansho badan dallan wasamtan wahadyan xagga hanaanka iyo qaabka birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga ugu ekaansho badan labnu ummi cabdin waa ibnu ummi cabdin labnu ummi cabdin laamka waa kordhigan yahay iska jir libni ummi cabdin inaad tiraahd laamka haddaa hoos dhigto nuunka waa hoos dhigma laamkan waa labnu ummi cabdin laba tawkiida ku jira marka innada oo xaraf tawkiid ah iyo laamkan la geliyey innada khabarkeeda la geliyey ayb innada khabarkeeda la geliyey labadaba tawkiiday keenaya aad buu u adkaynaa marka labnu ummi cabdin ibnu ummi cabdin waaye ayb min xiini yakhruju min beytihi waqtiga uu gurigiisa ka soo baxaayo ilaa an yarjica ilayhi ilaa intuu uga laabanayo gurigiisa nebiga nin uga ekaansho badan male ayb laa nadri ma ogin buu yidhi xudayfa maa yasnacu fii ahlihi gurigiisa dhexdiisa reerkiisa wuxuu ku dhex sameeyo ma ogin idaa khalaa haddii uu keligiis noqdo yani ma ka wado markuu gurigiisa joogo waa xun yahay kama wado laakiin wuxuu rabaa aniga gurigiisa ma ogi inuu yihahdo bal sida nebiga reerihiisa ula dhaqmi jiray inuu ula dhaqmo in kale ma ogi taas ilaana gurigiisi ma joogi wey laakiin bannaanka nebiga cid uga ekaansho badan male hadda midan damba naqsi kama wado ayb waxay kutusaya marka wafi lxadiidi fadiilatun libni mascuud jaliilatun fadiilo weyn baa ibni mascuud xadiidka ugu sugan lishahaadati xudayfata lahu ou uga marqaati kacay biannahu ashaddu nnaasi shabahan birasuuli illahi sal ly slam fi hadihi alkhisaal ayb wa fiihi tawaqi xudayfa waxaa kaloo laga qaadanaya xudayfa dhowrsigiisa waa ammaanayaa intii uu og yahay buu ku sheegaa bes wixii uunan ogeyn ma ogi buu dhahayaa dad isku camiraaya maaha zamankan waxaa laga yaabaa qofka qofka uu maanta rabo ama wax un ku haysto inuunan u aaba yeelin ammaanta waxuu yahay iyo waxuunan ahayn labadaba uu isugu daray saxaabada saas ma aynan ahayn ayb abuu cubayd fii gariibi alxadiid wuxuu ku wariyey ana asxaaba cabdillaahi bni mascuud kaanuu yanduruuna ilaa samtihi xertii cabdullaahi bni mascuud waxay fiirin jireen cabdullaahi bni mascuud hanaankiisa wa hadyihi wa dallihi fayatashabbahuuna bihi waa isku shabihi jireen iyagana fakaana alxaamila lahum calaa dalika xadiidu xudayfa xadiidkan ay xudayfe ka maqleen baa laga yaabaa inay ku xambaartay arrintaas aad bay marka iskugu dayi jireen inay hadyiga ibnu mascuud oo kale ay yeeshaan qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik altayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can mukhaariqin qaala samictu taariqan qaala qaala cabdullaahi ina axsana alxadiidi kitaab allah waxsana alhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam hadyi waxaa ugu khayr badan nebi moxamed hanaankiisii iyo qaabkiisii baabu sabri fi ladaa dhibka u sabridiisa caddaynteeda xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay wa qowli illaahi tacaala alla uu yidhi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab alle dadka sabraa ajrigooda u oofinayaa xisaab la-aan qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa yaxya bnu saciidi can sufyaana qaala xadaanii alacmash can saciid bni jubayrin can abi cabdiraxmaan asulamiyi can abi muusa radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal laysa axadun qof ma aha ow laysa shayun shay ma aha asbara mid kaga mid sabrid badan calaa adan dhib korkii ku sabrid badan dhibka oo samicahu ou maqlay minallaahi alla kaga sabar badan ma jiro dhib la maqlo yacnii cid yacnii shay ama axad kaga sabrid badan dhib shay lagu dhibaayo ama hadal la maqlo lagu dhibaayo alla kaga sabar badan ma jiro ayb inahum iyagu layadcuuna lahu waladan waxay ugu yeerayaan alle inuu ilmo leeyahay waa cay wa inahu allana la yucaafiihim waa caafinayaa wayarsuquhum waana iska arsuqayaa risqigiisay cunayaan dhulkiisay ku socdaan samadiisay harsanayaan waa u dulqaadanayaa marka cid marka alle kaga dulqaadasho badan dhib ma jirto de dhib ilaahay gaaraayo oo hadda yacnii isaga naqsi u keenaayo maahan dhibka la sheegayo laakiin wax la maqlo oo xun ayb ila alla subxaanahu wa tacaala faaxishada iyo xumida iyo wuxuu u reebay inuu qiiroonayo ilaahay uu qiiroodaa sida xadiidka ku soo aroortay qaala xadaanaa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi wahuwa xafsu bnu ghiyaas qaala xadaanaa alacmashu qaala samictu shaqiiqan yaquulu qaala cabdullaahi qasama anabiyu sala allahu calayhi wasalama qismatan nebiga qeyb ayuu qeybiyey ka bacdi maa kaana yaqsimu wixii uu qeybinayey wax ka mida oo kale ayuu qeybiyey faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi min alansaari ka mida wallaahi baan ku dhaartee inahaa la qismatun waa qeyb maa uriida biha wejhullah ilaahay wejigiisa aan lala doonin nebiga qayb uu qeybiyey qayb wixii uu qeybin jiray sidoodoo kale uu qeybiyey ama wixii uu qeybin jiray ka mid ah wallaahi buu yidhi marka ninkii inahaa la qismatun waa qeyb maa uriida biha wejhullah ilaahay wejigiisa aan lala doonin qultu waxaan idhi amaa la aquulanna lilnabiyi sal ll ly salam nebigan waxaan ku ayaan u sheegi doonaa ku oran doonaa warkaas inaad tidhi fa ataytuhu waan u imid wa huwa fii asxaabihi isagoo asxaabtiisa la joogo fa saarartuhu warkii baan u siraystay fashaqa dalika cala nabiyi sal l salam arrintaa nebigay dhibtay watagayara wajhuhu wejigiisii waa doorsoomay waqadiba waana carooday xataa wadidtu ilaa aan jeclaystay annii lam akun akhbartuhu aniga inaanan u sheegeenba uma qaala qad uudiya muusaa biakhara min dalika muuse waa la dhibay intaa wax ka badan fa sabara waana iska adkaystay oo waa sabray waxaa laga qaadanayaa marka xanta iyo namiimada horaan usoo marnaye suuraddan oo kale waa ku bannaan tahay lanna nebiga kuma inkirin ibnu mascuud rasuul allow hebel sidaasuu ku yidhi ayuu yidhi leanna maslaxaa ku jirto ayb oo nebiga in la ogeysiiyo cidda neceb cidda durayso ayb cidda islaamkoodu dhab ka yahay islaamka ay muujisanayso iyo cidda nifaaq u qarsoon yahay si loogaga digtoonaado marka waa bannaan tahay kamaa yajuusu tajasusu cala alkufaari sida ay u bannaan tahay buu yidhi gaalada in la jaasuuso liyu'mana min keydihim hagartooda si looga aamin noqdo nebiga siiradiisana waa ka buuxday waqad irtakaba arajulu almadkuuru bima qaala ifman cadiima falam yakun lahu xurma ayb wa fiihi ana ahla alfadli qad yuqdibuhum maa yuqaalu fiihim waxaa kaloo laga qaadanaya dadka ahlu fadliga ah waxaa caragelinaya waxa laga odhanaya mimaa leysa fiihim waxaynan ahayn marka laga sheego waa caroonaya nebigu waa carooday waa isbedelay laakiin wuu iska sabray taas marka inaynan dhib lahayn intaas wabillahi towfiiq hada aakhiruhu wabillahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed